انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد waxaa maantana soo booqday shaykhayna fadiilatu shaykh xasan kaafi cilmi xasan ayaana soo booqday oo naga soo booqday markaskiisa oo ku yaala duleedka ceelasha markaskaasoo ah markas noociisoo kale laga furo beledkan aan ku noolnahay waa markas laga faafiiyo sunnada iyo tawxiidka markaasina markaskaasi jiilka iyo markaasi da'weynta cid walbaba ay wax ka barato markaaskaasi sheekheedii ayaa caawa marti noogu ah masaajidkan barakaysan masjiduraxma khayr allah siiyo ciddii u istaagtay masjidkaani inay waasiciso ciddii dhulkiisa waqaftay ciddii dhismihiisa u istaagtay masjidkaani barakaysan dadkiisu ay barakaysan yihiin waxaa nagu soo booqday sheekheena sheekh xasan xafidahu llahu tacaala sheekh xasan wax yar haddii aan ka taabto sheekha waa mashaayikhda wax ku soo bartay yemen wuxuu markaasi cilmiga ka soo qaaday yemen mashaayikhdeedii ugu waaweynaa ayuu halkaasi kula kulmay muddo ka badan toban sano ayuu cilmiga ka baranayey sheekha cilmigii allah u barakeeyo wuxuu ku bilaabay inuu faafiyo asagoo yemen joogo walilaahi alxamd annaguna waxaa noo suurto gashay inaan la kulanno asagoo mudaris ah oo markaasi wax ka dhigaayo markaskii weynaa ee dammaaj waxaana markaasi fadli iigu filan inaan ardaydiisa ka mid ahay shaykha xafidahu llahu tacaala waa sheekh muddo badan cilmiga ku soo jiray diinta faafinteeda iyo waxbaridda oo dadka baraayana markaasi cimrigiisa inta ugu badanba wax ayuu baraaye cimrigiisa inta ugu badan inuu wax baro iyo inuu wax barto ahaa sheekha markii uu ku soo laabtay waddankiisa gaar ahaan muqdisho markii uu ku soo laabtayne wuxuu markaasi bilaabay inuu dacwadii uu soo qaaday iyo cilmigii uu faafiyo waagii uu soo galay ilaa imaantane cilmigaas ayuu faafinaa maraaxiil kala duwan dhibaatooyin kala duwan ayuu markaasi dacwadaani la soo maray sheekha khayr allah siiyo warka inaan idinku dheereeyana ma rabo aan idin kala baxo sheekha iyo idinka marka sheekha caawa waxaan markaasi ku ballansannahay inuu wax nooga faa'iideeyo mowduuc iyo cinwaan oo aad u qiimo badan waana cinwaanka loo yaqaano ashraadu asaaca ama calaamaatu asaaca saacadda qiyaamo calaamadaha lagu garanaayo ayuu sheekhan noo soo jeedi doonaa waxaa markaasi xusid mudan in ay nala joogaan mashaayikh kaloo markaska wax ka dhigto sida sheekh cabdullaahi iyo markaasi rag kaloo ducaad ah inay nala joogaan waxaan leenahay anoo markaasi ku hadlaayo afka degmadan aan joogno iyo markaasi masaajidkan jamaacadiisa anoo ka tarjumaayo waxaan leenahay wafdiga iyo martida caawa noo joogto ahlan wa sahlan wa marxaban bi haada almuxayaa min muxayin wa mansili ku soo dhowaada sarxigaani barakaysan masaajidkan barakaysan dhammaantiina idinkoo mahadsan dadkiisuna waxay ku faraxsan yihiin booqashada caawa aad soo booqateen waana markaasi abaal aad nagu leedihiin oo wax kale aan ku gudi karin inaan idiin ducayno mooye jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fii sacyikum wa fii juhuudikum in shaa allah ma'juuriina mashkuuriin ku soo dhowaada waxaa kaloo xusid mudan inaan sheego in ay nala joogto idaacatu sunna oo markaasi ayadana markaasi ka hirgasho deegaanka ceelasha ayadana caawa waxay meeshaa nugu tahay marti dhammaantood waxaan leenahay soo dhowaada soo dhowaada sheekha inaan wakhtiga ka qaada ma rabo mowduuca iyo cinwaanka meesha ku qoran waa cinwaan dheer ah una baahan wakhti badan dhammaanteena aan wada dhegaysano aan ka wada bogano sheekha waxaa laga yaabaa muddada oo nugu soo noqonaya inay nugu dheeraato bal caawa aan ka faa'iidaysano wa jazaakum allahu khayran waxaan leeyahay sheekha tafadal baaraka allahu fiik
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa mahadoo dhan iska leh allahaasoo noogu jamciyey fii hada almasjid almubaarak annagoo markaa ujeeddadeenna iyo qasdiga aan u kulannay ay tahay inaan isxasuusinno umuuro diinteenna islaamka ku tacalluqda inaan iswaaninno inaan ka qayb galno majaalisu dikri waa fadli ilaahay subxaanahu wa tacaalaa towfiiqdana ilaahay ayaa bixiyey cidduu doonowna waafajiyaa marka koowaad waxaa annaga dhan sharaf noogu filan haddiiba ilaahayna waafajiyey subxaana wa tacaala inaan nahay dalabatulcilmi baranaaya cilmiga ama shareecada islaamka ilaahay subxaana wa tacaalaana waxaan weydiisanaynaa inuu khaatimadeenna hagaajiyo dhammaanteen intaa kadib mowduuca caawa aan ku ballannay in laga hadlo oo ciwaankiisu yahay ashraadu saaca ciwaanku waa ballaaran yahay laakiin waxaa kelimaddeennu ay ku saabsan tahay waa uun qaybo ka mid ah ashraadu saaca saacadda qiyaamo waxaanu dhammaanteen ogna oo aan ka dharagsannahay inay imaanayso qof walba muslima waa ogya waana wax ilaahay subxaana wa tacaala uu noo sheegay shaki inuusan ku jirin qiyaamuhu inuu imaanayo ataa amrullaahi falaa tastacjiluuh allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi amarka allah ayaa yimid maadi buu ka cabbiray litaxaquqi اlamr arrintaasi inay xaqiiqo tahay oo ay dhab tahay awgeed ayuu allah subxaana wa tacaala wuxuu uga cabbiray lafdi maadiyo wax tegaya qiyaamuhuna ma tegina waa wax soo socda laakiin waxa haddii la hubo inay dhacayaan waxay la mid yihiin wax dhacay ayay la mid yihiin shaki kuma jiro marka qiyaamuhu inuu dhacayo allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi iqtaraba linnaasi xisaabuhum wa hum fii gaflati mucriduun iqtarabat الsaacatu waاnshaqa اlqamar aayaadkaasi allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ku caddaynayaa qiyaamuhu inuu dhow yahay innahum yarownahu baciidan wa naraahu qariiba saacaddu qiyaamuhu waa wax aad iyo aad u dhow rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey mata saaca saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa rasuulka ilaahayo fa nadara ilaa axdafi alqowm nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu fiiriyey qowmkii qofkii ugu da'da yaraa wuxuu yidhi kan hadduu sii noolaado intaysan waayeelnimada soo haleelin ka hor qad qaamat saacatukum saacaddiinnu waa dhacday buuyi dadkii waaweynaaye markaa fadhiyey wuxuu yidhi wiilkan yarka ah idinkugu da'da yar intuusan waayeelnimo gaarin wuxuu yidhahda adinku saacaddiinnaa istaagaysa qofkuna mar hadday geeridiisa ku timaaddo geeridu faqad qaamat qiyaamatuh qofkaasi qiyaamihiisu waa dhacay geeriduna qofka intay u soo jirto ma oga ilaahay baa og subxaana wa tacaala wa cindahu cilmu saaca saacadda qiyaamo goorkay dhacaysa ilaah baa og qofku goorkuu dhimanayana ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala taa marka mar walba waxay u baahan tahay diyaargarow joogto ah sida uu yidhi ibnu cumar radia allaahu canh idaa amsayta falaa tantadir الصabaax waidaa asbaxta falaa tantadir اlmasaa yani waagu hadduu kuu baryo wuxuu idhahdaa galab ha sugin haddaad galabaysatana inuu waagu baryo ha sugin macnaheedu waxa waaye wakhtiga aad joogtid ka faa'iidayso sida qof dhimanaya gelinka dambe haddii gelin hore aad ku sugan tahay waxaad u shaqaysataa si qof galabta dhimanayoo kale maxaa yeele waa suuragal inaad galabtii dhimato haddii ilaahay galabti ku gaarsiiyana waxaa suuragal inuusan waagu kuu baryin waa inaad u camal fasho ood u shaqaysato waxa kaa horreeya ee yowma alqiyaama allah subxaana wa tacaala arrinkaas aad buu nugu baraarujiyey wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah waltandur nafsun maa qaddamat liqadin dadka mu'miniintaahu ilaahay ka baqa nafina ha iska fiidhiso oo ha fiidhiso waxay berri u hormarsatay berri waa qiyaamihi inaan xisaabtannaa loo baahan yahay saacadda qiyaama marka maadaama ay imaanayso shakino uusan ku jirin inay dhacayso maxaa lagu garan karaa qiyaamuhu inuu dhow yahay waxaa jira calaamado allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisaba ay sheegeen oo tusinaya qiyaamuhu inuu dhow yahay astaantaasi calaamadahaasi haddii la arko qiyaamuhu waa dhow yahay calaamadaha qiyaamaha waa laba qaybood calaamado waaweyn iyo kuwa yaryar kuwa waaweyn hadday mar yimaadaan waa israacraacayaan mar hadday bilowdaan waa israacraacayaan laakiin calaamadaha yaryar way badan yihiin waxay sheegeen ahlulcilmiga calaamaat alkubraa ama calaamadaha waaweyn ilaa hadda inaan la arag laakiin calaamaatu suqraa in badanoo ka mida waa la arkay calaamadihii yaryaraa ee qiyaamaha in badanoo ka mida waa la arkay qaarna waa dhiman yihiin waxaan rabnaa marka in yar inaan isxasuusinno calaamadahaas qiyaamaha ee qaarkood la soo maray oo hadda markaan tirinayno in badanoo ka mida waxaa laga yaabaaba inaad adinku aragteen qaarna laga yaaba inaysan weli noo imaan ashraadu saaca ashraad waa jamac mufradkeedu waa sharad asharadna waa alcalaama idan ashraadu saaca waa calaamaatu saaca saacadda qiyaamo calaamadaheeda wey maalinta qiyaamo saacad maxaa loogu magacaabay waxay yidhaahdeen culimmadu hal maray dadka kedinaysaa oo hal mar oo la dhawaaqo buunka la yeeriyo ku wada baaba'ayaan fii saacatin waaxida saacad gudaheed ayay dhammaantood ku dhammaanayaan markii buunka la afuufo qiyaamuhu dhacayo sidaasaa saacad loogu magacaabay ashraadu saaca marka waa calaamaatu saaca saacadda qiyaamo calaamadaheeda wey calaamadaha qiyaamaha waxaa ka mid a bicثaة الrasuul salى اllahu عalayhi wasalam nebi muxamed salى اllahu عalayhi wasalam soo diridda ilaahay soo diray waa calaamad ka mida calaamadihii qiyaamaha taa waxay tusinaysaa calaamaatu saaca inay soo bilaabatay nebigoo nool salى اllahu عalayhi wasalam arrintaasi waxaa tusinaya xadiidu anas radia اllahu canh nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhaahda bucistu ana wasaacatu ka haatayn aniga iyo saacadda qiyaamo waxaa nala soo saaray buu yidhi oo lasoo nala soo diray annagoo sidaanoo kale ah labada farooduu nebigu xidhiiriya calayhi isalaatu wasalaam asabaaba waalwustaa farta suulka ku xigta iyo farta dhexe ayuu nebigu isku xidhiiriye calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi saacadda qiyaamaya aniga anigoo annagoo sidaa isku ah ayaa nala soo saaray buuyi waxaa lay soo saaray anigii saacadda ka haatayni waxay culammadu ku macneeyeen labadan farood intay isdheer yihiin ayaan anigii saacadda isku jirnaa macnaheedu waxa waaye wax yaraan qiyaamaha ka horreeyaawe marba haddii aniga lay soo diray oo ilaahay isoo saara subxaana wa tacaala qiyaamuhu waa dhowyah alimaam alxasanu albasri raximahu ullah wuxuu yidhi bictatu rasuuli calayhi salaatu wasalaam min ashraadi asaaca soo diridda nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid tahay calaamadaha qiyaamaha ayay ka mid tahay taa marka waa calaamad ka mida min calaamaati saaca waana calaama suqraa kama tirsana calaamadaha waaweyn ee waxay ka mid tahay kuwa yaryar ee lasoo arkay lasoo maray waxaa calaamadaha saacadda ka mid ah mowtu nebiyi sala allahu calayhi wasalam geerida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ou dhintay ayadana calaamad labaad wey soo diriddiisuna waa calaama geeridiisuna waa calaamad fii xadiidi cawf ibni maalik nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ucdud sittan bayna yaday saaca waxaad tidhisaa buu yidhi lix saacadda qiyaamo horteed lixdaasi wuxuu ugu hormariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam mowtii midda koowaad aniga geeridayda waaye buy yacniga aniga haddaan dhinto waa saacad ka mida min calaamaat waa calaamad ka mida min calaamaati saaca calaamadihii saacadda mid ka midow xadiidkaasi waxaa soo saaray alimaamu albukhaari raximah ullah calaamaddaasi marka waa geerida rasuulka calayh salaatu wasalaam nebiguna waa dhintay sala allahu calayhi wasalam waa calaamad la soo arkay waxaa ka mid ah calaamaatu saaca ee nebigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam kahrat اljahli wa qilaة اlcilmi jahliga badnaanshihiisa iyo cilmiga yaraantiisa arrintaasina waa calaamad waaqica oo hadda taagan wa calaamadaha hadda jiray ka mid taha zaman walba dadka aqoonta u leh shareecada islaamku waa sii yaraanayaan wakhti walba jahliguna waa sii badanayaa oo mujtamaca muslimiintu waa ku sii badanaya arrintaasina nebigu waa sheegay sala allahu calayhi wasalam wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii xadiidi abi hurayra laa taquumu asaacatu xataa yakhura aljahl wa yaqilu alcilm saacadda qiyaama ma istaagayso dhici mayso ilaa jahligu uu bato cilmiguna uu yaraado jahligaa badanaya cilmiga iyo aqoontuna way yaraanayaan haddii jahligu batow cilmigu yaraado mafaasid fara badanaa ka dhalanaysa mafaasiddaasina hadda wax qaybo badanoo ka mida way taagantaa waxaa mafaasiddaasi ka mid ah dadaan ehel u ahayn cilmigii in cilmi loo nisbeeyo taana waxaa ka dhalanaya in dadkaasi cilmiga loo nisbeeyey ay maqaamkii culummada istaagaan dadkana ay baadiyeeyaan ayagoo u fadwoonaya waxaysan aqoon u lahayn arrintaasina nebigu waa caddeeyey sala allahu calayhi wasalam fii xadiidi cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasicuhu min alsuduur walaakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa xataa idaa lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu wa adalluu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi cilmiga oofsan maayo cilmiga qaadan maayo siibid ou ka siibayo laabta culummada cilmiga markuu alla qaadayo jahligu badanayo macnaheedu ma ahan culummadii ayagoo inta habeenkii seexda ina waagu u baryaya ayagoo juhaala ma ah alla wuxuu cilmiga ku qaadanayaa inuu culummada oofsado wey walaakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa cilmiga alla wuxuu ku qaadanayaa inuu culummadii oofsado culummadii baa dhimanaya oo midba midka kala raacaya dadka cilmiga ka reebaya culummadaasina aad bay u yaraanayaan maxaa dhacaya marka markay culummadu baaba'aan wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam xataa idaa lam yubqi caaliman ilaa alla uusan baaqi yeelin hal caalim culummadii dhana alla oofsanayaa ilaa la waayo caalim markay sidaa dhacdo culummadu baaba'aan ittakhada annaasu ru'uusan juhaalaa dadku waxay samaysanayaan madax iyo daday culummo markaa ku tilmaamayaan oo juhaala oon aqoon lahayn fa su'iluu su'aalaa la weydiinayaa fa aftow bikayri cilmin aqoon la'aanay ayaguna fadwoonayaan ka dhowrsan maayaan waxaysan aqoon u lahayn dhihi maayaan waxaan aniga aqoon uma lihi allaahu aclam hadduu sidaa dhihi lahaa asna waa badbaadi lahaa dadkana waa badbaadi lahayn laakiin taa samayn maayee wuxuu markii su'aal la weydiiyo fadwadu iska ridayaa taa waxay noqonaysaa marka fadalluu wa adalluu ayagana way lumeen dadkana way lumiyeen buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam ayagu way lumeenoo waa juhaalo aqoon ma leh hayrkood iyo dadkii ku kalsoodanaadana way lumiyeen buu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka jahligu inuu badnaanayo cilmigana uu yaraanayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa waa caddeeyey calaamaddaasina waa calaamad hadda muuqata fii hada azamaan oo zamanka hadda aan joogno iyo wakhti walba wakhtiga ku sii xiga waxaad arkaysaa a'immadii dadka ahlulcilmiga inay sii yaraanayaan jahliga iyo juhaashuna ay badanayaan cilmiga sharciga barashadiisana laga fogaanayo adduunyadana la qaabilayo xaggeeda loo jeesanayo taasina waxay tusinaysaa inuu jahligu sii siyaadayo calaamad wey waxaa ka mid ah calaamaatu saaca kahratu اlqatli wاlqitaal dilkaa badanaya dagaallada iyo dadka islaynaya ee bikayri xaqin isku dilaaya ayaa zaa'idayoo badanaya calaamadaha qiyaamahay ka mid tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa taquumu asaacatu xataa yakhura alharj qaaluu wama alharju yaa rasuula allah qaala alqatl alqatl qiyaamuhu dhici maayo ilaa harjigu uu bato buu yidhi nebigu sala allah alay slam waa la weydiiye waxaa la yidhaha harjiga maxaa loola jeedaa rasuulka ilaahayo waxaa laga wadaa buu yidhi alqatl qatl waa dilka buu yidhi laynta la islaynayo oo la isdilaayo badnaanshaheedu waa min calaamaati saaca wuxuu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam fii xadiidi abi hurayra radia allahu canh fii saxiixi muslim laa tadhabu اddunya xataa yaأtiya calى اnnaasi yowm laa yadri اlqaatilu fiima qatal wala almaqtuulu fiima qutil adduunyadu tegi maysa buu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam ilaa dadka ay soo marto maalin kan wax dilaaya uusan garanayn sababtuu wax u dileen kan la dilaayana uusan aqoon sababtii loo dileen waa min kasrati alqatli waa dilka farabadnaanshihiisa awgii waxaa la gaarayaa heerkan wax dilaayo uusan aqoon sababta wax u dilaayo ule ma garanayo qofkan waxaan u dilay kii la dilana uusan garanayn sabab loo cuskaday dilkiisa ma yaqaan labadaa xadiidba nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku caddeeyey inuu dilku fara badnaanayo arrintaasina waa arrin waaqica wa oo dilku hadda aad u fara badan yahay waa calaamad ka mid ah min calaamaati saaca saacadaha calaamadaha qiyaamaha mid ka mida wey waxaa ka mid ah calaamaatu saaca kasratu اlmaal hantida hadda loo tartamayo ee nin walba uu tamaninayo si u noqo lahaa taajir weyn waxaa la gaarayaa wakhti dadku hantidu ay ka badato oo la waayo qof sadaqada kaa aqbalaya waxaad la wareegaysaa dahab markaasaad leedahay yaan siiyaa dahabkan qof kaa yeelaya lama arko qof walba wuxuu leeyaha kaama raba wax dana ka meliya aniga dahabka aa wado calaamaddaas waxaad mooddaa weli waa noo dhiman tahay inkastoo maalku hadda uu sii siyaadaayo laakiin heer la soo celiyo hadda weli inaan la gaarin aad mooddaa arrintaasi nebigu waa sheegay sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa taquumu saacatu xataa yafiida almaal saacadda qiyaamo dhici mayso ilaa maalku uu bato xataa yuhima rabba almaali man yaqbaluhu minhu sadaqa sadaqatan ilaa ay murugo geliso ninka maalka iska leh uu ka murugoodo ciddii ka aqbali lahayd maalkaas oo sadaqa ahaan uga aqbali lahayd ninkii maalka lahaaba wuxuu ka murugoonayaa yaa kaa yeeli doono kaa aqbali doono sadaqadaada xataa yudcaa ilayhi arajul nin baa loogu yeerayaa fa yaquulu wuxuu leeyahay laa araba lii fiihi wax dana kama lihi buu leeyahy maalkaa waddo markii loogu yeero la yidhahdo war taajir hebelaa kuu yeerayo lacagii hantiyu ku siinaya wuxuu leeyahay maya aniga wax hantiya uma baahna wax maalon u baahanahay ma jiro sidaasuu leeyahay waa calaamad ka mida min calaamaati saaca inuu maalku sidaa u badanayo heer la gaaro in layska diidoo la naco waxaa ka mid a calaamaatu saaca fitanta ayaa badnaanaysa min calaamaati saaca waxaa ka mida inay fitantu badato fidnada dadka soo wajahaysa oo noocyo kala duwan leh fii ahlihi wa maalihi wa diinihi intaba fidnaa soo wajahaysa ilaa uu tamanniyo inuu dhinto wuxuu gaarayaa heer uu tamanniyo inuu dhinto wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam laa taquumu asaacatu xataa yamura alrajulu bilqabri fayaquulu yaa laytanii makaanah saacadda qiyaamo dhici mayso ilaa ninka uu soo maro qabri markaasuu markuu qabriga soo maro wuxuu leeyahay waxaan jeclaan lahaa qofkan qabriga ku jira booskiisa inaan aniga ahaado yacni wuxuu tamaninayaa meydka meesha ku aasan inuu asiga noqdo sababtu waa maxay waa min kasrati alfitan fitantiyaa fara badnaanaysa markaasuu qofka mu'minkaa wuxuu u baqayaa diinkiisa wuxuu u cabsanayaa in diinkiisa laga fasahaadiyo wuxuu tamaninayaa inuu geeriyoodo inta diinkiisa u dhibaata aysan gaarin ka hor waxaana muhiima qofka muslimka inuu ku ducaysto in allah subxaana wa tacaala diinkiisa uusan musiibo uga ridin maxaa yeele diinka hadday musiiba kaaga dhacdo adduunya aakhiraba waa halaagsamaysaa hadday musiibadu kaa gasha maalkaaga dhib ma lahan waa adduunya adduunyo waa la waayaa waana la helaa hadday fitantii iyo musiibadu ay kaa gasho carruurtaada iyo qoyskaaga haddaad sabarta ajar baad helaysaa aakhiro waa kuu badbaadaysaa laakiin haddii diin fitantu iyo musaa'ibku ay kaa asiibaan diinka adduunya aakhira waad halaagsamaysaa walidaalika ducooyinka nebiga waxaa ka mid ahaa calayhi salaatu wasalaam allaahuma laa tajcal musiibatana fii diinina ilaahu musiibadeenna ha yeelin fii diininaa diinkeenna diinka ilaahu musiibaha nooga ridin buu dhihi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele diinku waa ra'sulmaal waxa qofka uu haysto waxa ugu sarreeya waa diinkiisa wa waana waxa la rabo qof walboo muslima inuusan gorgortan ka gelin markii diinkiisa loo yimaado diinku waa ina wax walba kaaga horreeyo oo waxa kaloo dhan ay noqdaan tabac ama wax gadaalka gaara inay noqdaan amaa diinka waxa kugu sarreeya inuu ahaado waa muhiim fitanta marka diinka inay dhaawacdee ayaa khatar ugu jira walidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa ducooyinkiisa faraha badan oo aad ugu ducaysa jire inuu aad u badi jiray inuu yidhaahdo allaahuma innii acuudu bika min alfitani maa dahara minha wamaa batan ilaahu waxaan kaa magangelayaa fitanta fitanta muuqata iyo midda qarsoon intaba ilaahu waa kaa magangelayaa buu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele fitnada waa khatar wuxuuna nebigu nugu towjihiyey sala allahu calayh wasalam hadday fitna dhacdo in fidnadaasi laga gambado wuxuu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi alqaacidu fiiha khayrun min alqaa'im midka fitanta dhex taagan ee midka fitanta ka fadhiya wuxuu ka khayr badan yaha buu yidhi midka taagan markay fidna timaaddo midka istaaga iyo midka fadhiya kan fadhiyaa khayr badan waalqaa'imu fiiha khayrun min almaashi kan taaganna wuxuu ka khayr badan yahay buu yidhi midka dhex socdo fidnada ilaa uu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam man istashrafa lahaa tastashrifhu qofkii fidno u bambaxa ayaduna waa u bambaxdaa oo way raadsataa waman wajada malja'an aw macaadan falyacud bih qofkii heli kara meeluu uga gambado ama uu ka magan galo fidnadaasi falyacud bihi ha ka magan galo meel alla meeshaa fitanta uga badbaadi karto waa inaad raadiso sidaa uga badbaadi lahayd calaamadaha saacadda marka waxaa ka mid a kahratu اlfitan fitantu inay fara badnaanayaan badnaanshaha fitanta ay badanayaan fii hada الzaman waa xaasil way badan tahay zamanka aan joogno fidnooyinku aaday u badan yihiin wuxuuna rasuulku sheegay sala allahu calayh wasalam zamanba zamanku ka dambeeyo inuu ka darnaanayo xagga fidnada maa min caamin ilaa waladii bacdahu sharun minhu xadiid anas ibni maalik radia allahu canh wuxuu uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam ma jiro sanad ilaa waxaa ka shar badan midka ka dambeeyaa ka shar badan anas wuxuu yidhi hadalkan waxaan ka maqla buu yidhi nebigiina calayhi salaatu wasalaam asigoo dhahaya ma jiro sanad ilaa waxaa ka shar badan midka ka dambeeya mar walboo laga fogaado cahdu nubuwa zamankii nebiga sala allahu alay wasalam mar walboo laga fogaado fitantu way sii badanaysaa fitantaasi markaa waxaa loo baahan yahay qof walboo muslima inuu ku dadaalo inuu diinkiisa ka ilaaliyo inuu ilaahay ka magan galo subxaana wa tacaala inuu ka dhowrsado amaakinta iyo meelaha ay ka jirto ousan u banbixin waxaa ka mid ah calaamadaha qiyaamaha mutaabacatu اlkufaar wa mushaabahatuhum gaaladoo la raaco iyo gaaladoo la isku ekaysiiyo waa calaamad ka mida min calaamaati الsaaca saacadda qiyaamaha calaamadaheeda mid ka mida wey rasuulku salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi laa taquumu الsaacatu xataa ta'khuda ummatii biakhdi man kaana qablahum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac wuxuu yidhi saacadda qiyaamo ma istaagayso ilaa ummaddaydu ay qaadato waxa ay qaateen kuwii ka horreeyey waxay u qaadanayaan shibran bishibrin taaka taakay u qaadanayaan diraacan bidiraac dhudhudhudhun bay u qaadanayaanoo u dabagelayaan yacni waxa waay taaka iyo tillaabo hadday qaadaan gaaladu ayagana waa ka daba qaadayaan dariiqooday raacayaan calaamaddaasi zamankan aaday u badan tahay oo dadka muslimiinta ah qaar badan oo ka mid a waxaad arkaysaa inay danaynayaan inay u labistaan sida gaaladu u labistaan waxaad arkaysaa ayagoo danaynaya dhaqannadooda iyo afcaasha ay samaynayaan bal qaarkood waxayba u arkaan taqadum iyo horumar iyo xadaarad inay tahay arrintaasina waa arrin sharciga khilaafsan taqadumka iyo horumarka iyo xadaaraddu waxay ku jirtaa ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisay ku jirtaa allah subxaana wa tacaala wuxuu naga dhigay umma islaamiya wuxuuna noo dooray ilaahay subxaana wa tacaala uu noo soo dejiyey afdalu اlkutub waa kitaabka qur'aanka wuxuu noo soo diray afdalu اrusul calayhi الsalaatu wasalaam nebiyuna moxamed kitaabkan afdalu اlkutub ah ee lagu soo dejiyey calaa afdali الrusul wuxuu allah subxaana wa tacaala ku soo dejiyey luqadaha lagu hadlo luqadda ugu fadliga badan ee ah luqat اlcarab luqadda ugu wanaagsan ugu fasaaxada badan ugu ballaaran waa luqa alcarabiya waa luqada ilaahay qur'aan ku soo dejiyey wuxuuna allah ku soo dejiyey qur'aankaasi kariimka ah meelaha ama arlada ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray midda ugu fadliga badan ee ah maka almukarama ayaa nebiga qur'aanka lagula soo dejiyey calayhi salaatu wassalaam diinkan diin kaamila oo dhammaystiran wey wax laga tegey fii diininana ma jiraan maa faradnaa fi lkitaabi min shay laba tafsiiraa ku jirta fi lkitaabi mar looxulmaxfuudaa lagu fasiray marna kitaabka qur'aankaabaa lagu fasiray haddii qur'aanka lagu fasiro aayadda macnaheedu waxa wey allah wuxuu leeyahay waxaan ka tagnay ma jiraan kitaabka qur'aanka dhexdiisa wax walboo masaalixda iyo danaha addoommadu fi dunya waalaakhira kitaabka qur'aanka way ku dhan yihiin calimahu man calimah wa jahilahu man jahila qofkii yaqaanna waa yaqaan kii ka jaahilana waa ka jaahil laakiin diinkan diin kaamila oo dhammaystiran wey maxaasinta iyo wanaagga diinta islaamku ay leedahay waa mid ay qireen acdaa'u lislaam qabla almuslimiin cadowga muslimiinta fii aqi fii qaraarati anfusihim way qirsan yihiin wanaaggan diinta islaamka walidaalika dadka gaalada ah waxay u soo islaamaan afwaajan afwaajan mar walba dadaa soo islaama oo ku baraarugaaya wanaagga diinta islaamku ay leedahay iyo diintaani inay tahay diin dhan walba ka dhammaystiran maxaa yeele waa tanziilun min xakiimin xamiid waa wax ilaahay xaggii laga soo dejiyey wax bashar qoray ma ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyana waa kaamil waa diin dhammaystiran alyowma akmaltu lakum diinakum maantaan diinkiinna idin dhammaystiran buu yidhi allah subxaana wa tacaala looma baahna marka atashabuh biacdaa'i اlislaam in acdaadii islaamka laysku shabaho wax loo baahan yahay ma aha arrintan dhicitaankeedu waa min calaamaati الsaaca nebiga calayh isalaatu wasalaam xadiidkan akhrina wuxuu leeyahay saacadda qiyaame ma istaagayso ilaa ummaddaydu ay qaateen waxa ay qaataan ahlulkitaabka saxaabadu su'aal bay ku celiyeenoo waxay yidhaahdeen yaa waayo dadkaa naga horreeyey rasuulka ilaahayo ma waxaad ula jeedaa alyahuud waannasaara markaasuu yidhi faman innaasu ilaa ulaa'ik dadku yaa waayo buu yidhi ilaa kuwaa mooyaane ma dad kalaa jira yacnii dadka aan sheegaayo ee ummaddayda ka horreeyey waxa waaye buu yidhi alyahuud waannasaara kuwaan leeyahay ummaddaydu waa raacayaan waa yahuudiya nasaaro we tusaale cajiibuunu nebigu u keenay calayhi salaatu wasalaam sida ummaddan qaar ka mida ay ugu dayanayaan gaalada wuxuu yidhi latattabicunna sanana man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey dariiqoodaad raacaysaan buu yidhi shibran bishibrin taaka taaka u dabagelaysaan ilaa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh bahalka dabbiga la yidhaahdo dabbigu inta badan fi ljaziira alcarabiya laga helaa wuxuu godka markii uu god qodanayo waxay yidhahdeen culummadu wuxuu u qotaa qaab aan loogu soo gelaynin ama uu rabo inaan loogu soo gelin godka waa qodaya haddana waa leexinaya markuu wax yar qodo cabbaaruu sii qodaya haddana waa qalloocinaya qalloocyo fara badanuu godka u samaynayaa si haddii qof yimaadou damco inuu ul geliyo ama uu ku dhibaateeyo ushaasi u soo celiso ciidda ay u soo celiso maxaa yeele godku si toos u qodan maayo waa ka taxadaraya godka noocaasee qalqallooca gelitaankiisu ma sahlan yahay wax sahlan ma aha wuxuu leey nebiga calayh isalaatu wasalaam xataa gaaladu hadday godkaas galaan waa ka dabagelaysaan buu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam godkaa qalqalloocan hadday galaan xataa waxaa laydinka helayaa kuwa dabagala oo luuqyadaasi godadkaasi ka dabagelaayo waa tusaale xeel dheer wey oo nebigu ku caddaynaya sala allahu calayh wasalam qaarka qaar ummaddan ka mida siday ugu kadsoon yihiin gaalada rasuulku sala allahu calayh wasalam aadu wuxuu u jeclaa mukhaalafatu ahli lkitaab in gaalada la khilaafo nebigu waa jeclaa sala allahu calayh wasalam walidaalika masaa'il fara badan ayuu ku khilaafay tusaale ahaan soonka yowmu caashuuraa tobanka muxaram in la soomaa nebigu jideeye sala allahu calayh wasalam markuu arkay yahuuddoo soomaysa oo dhahaysa waxaan u soomaynaa ilaahay baan waxaan uga shukrinaynaa waa maanta waa maalinkii alla oo muuse ka badbaadiye fircawn bay yidhahdeen shukran lilah baan u soomaynaa nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi naxnu axaqu bimuusa minhum annagaa muuse ayaga uga xaqnimo badan buu yidhi ha la soomo markii la soomay meeshaa waxaa ka dhashay muslimiinta iyo yahuuddu inay hal maalin wada soomaan wuxuu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam haddii aan sanadka dambe gaaro la asuumanna taasic maalinka sagaalaadaan soomayaa buy meeshii toban aan ka soomayey sagaalaadaan ku darayaa buy sababta ugu daraya waa maxay wuxuu rabaa inuu yahuudda ku khilaafo maalinkaa tobanaad soomiddeeda ou ka dhigo sagaal iyo toban labadaa maalin in la soomo mukhaalafatan lilyahuud ayaguna arrinkaa way fahamsanaayeen ilaa ay yidhaahdeen moxamed inuuna khilaafo mooye wax kalaba dooni maayo khilaafkeenna keliyuu rabaa arrintan marka in la isku shabaho gaalada dhicitaankeeda in laga helaayo dad muslimiinta ka mid ah waa calaamad ka mida min calaamaati saaca saacadda qiyaamo astaamaheeda iyo calaamadaheeda mid ka mida wey waxaa ka mid ah isnaadu اlumuuri ilaa gayri ahliha min calaamaati saaca waxaa ka mid ah arrimaha iyo umuuraha in loo tiiriyo dadaan ehel u ahayn waxaa jira meel walboo laga hadlaya dad ehel u ahaa jira haddii qofka loo tiiriyo wuxuusan ehel u ahayn ama uusan munaasab u ahayn waa kharribaya waa ku ciyaaraya umuuraha marka in loo tiiriyo dadaan munaasab u ahayn waa calaamad ka mida min calaamaati saaca rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam fii xadiidi abi hurayra radia allahu canh abu hurayra wuxuu yidhi nebiga calayh الsalaatu wasalaam asigoo majlis ku sugan ayaa waxaa u yimid nin saxaabiya markaasuu yidhi yaa rasuula اllaahi mata saaca saacadda qiyaamo waa goorma buu yidhi rasuulka ilaahayo rasuulka calayh isalaatu wasalaam xadiidkiisuu sii watay umuusan jawaabin saxaabadu waa iskhilaafeenoo qaar waxay yidhaahdeen nebigu waa maqlay muusan u aabba yeelin qaarna waxay yidhahdeen muusan maqal qoladii tidhi nebiga sala allahu calayh wasalam muusan maqal qolana waxay yidhaahdeen waa maqlay kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam waa soo jeestoo wuxuu yidhi ayna saa'il aawa ninka su-aasha i weydiinaayo wuxuu yidhi ana yaa rasuula allah waa aniga buu yidhi markaasuu yidhi idaa duyicat alamaanatu faاntadir الsaaca haddii ammaanada la dayaco saacadda qiyaamo sug buu yidhi qiyaamuhu waa dhow iyo sug haddaad aragta ammaanadoo la dayacayo markaasuu yidhi kayfa idaacatuhaa yaa rasuula allah see ammaanada loo dayacayaa rasuulka ilaahayo markaasuu yidhi idaa wusida alamru ilaa gayri ahlih faاntadir الsaaca arrinka haddii loo tiiriyo cidaan ehel u ahayn saacadda qiyaamo sug umuuraha haddii loo celiyo dadaan mudnayn saacadda qiyaamo sug buu yidhi nebigu sala allahu alay slam oo qiyaamuhu markaa waa dhowya haddii cilmiga loo nisbeeyo cidaan ehel u ahayn maslaxada iyo masaalixda ka shaqaynteeda loo nisbeeyo cidaan ehel u ahayn oo meel walba la dhigo qofaan munaasab u ahayn oo ammaanada loo dhiibo qofaan aamin ahayn qiyaamuhu waa dhowya faاntadir isaaca saacadda qiyaamo sug arrintaasi markaa waa calaamad ka mid ah min calaamaati الsaaca waxaa la mida xadiidkaas xadiidu abi hurayra oo fii musnadi axmed wa sunan ibni maajah ku sugan rasuulka calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi qabla الsaaca sanawaat khadaaca yukadabu fiiha الصaadiq wa yusadaqu fiiha اlkaadib ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة saacadda qiyaamo waxaa ka horeeya sanawaad dadka joogaahi khiyaanadoodu ay badan tahay sanawaadku ma aha waxa wax khiyaanaya waa ehelkeeda iyo dadka nool wey oo maxaa dhacaya sanawaadkaasi dhexdooda yukadabu fiiha asaadiq kii saadiqa ahaa ee runlowga ahaa ee runta sheegaya waa la beeninaya dadka kii ugu runta badnaa waxa la leeyahy waa beenaale kii beenta sheegayana waxaa la leeyahay waa saadiq hebel waa run badane waa kii kadaabka ee beenaalaha ahaa ninkii amiinka ahaa ee ammaanada ugu fiicnaa waxaa la leeyahay iska ilaaliya waa khaa'ine kii khaa'inka ahaana waxaa la leeyahay hebel wax ka aaminsan lama arko oo ammaanada wax uga fiican lama arko waa khaa'inkii ruwaybidaduna waa hadlaysaa buu yidhi nebigu sal alla alay slam alruwaybido waa maxay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa asafiih aladii yatakalamu fii amri alcaama waa midka maangaabka ah ee ka hadlaaya arrimaha caamka ah arrimo qoyskiisa iyo gurigiisa ma aha waa safiiho waa maangaab wuxuuna rabaa inuu shu'uuntii caamka ahayd ka taliyo oo dadka kala dhexaysa ma ka talin karaa qof maangaabah arrimo caama kama talin karo waxaa laga yaabaa arrinta gurigiisaba inuu ku filnayn ooba u baahan yahay in reerkiisa lala dhaqo ama lala celceliyo inuu u baahan yahaa suuragal ah markaasu wuxuu ka hadlaya arrin caam ah riwaayad kale waxaa ku jirtay inuu nebigu yidhi alfuwaysiq aladii yatakalamu fii amri اlcaama fuwaysiq waa tasqiiru faasiq waa faasiq ka hadlaya arrimo caama oo shu-uunta iyo dadka muslimiinta guud ahaan quseeya ehel umaha inuu ka hadlo haddana waa dhex dabaalanaya waa jarii waa ku dhiiranaya inuu ka hadlo xadiidkan waa xadiid cajiiba macnaheeduna waxa waaye zamankaas umuuraha dhan waa dabagedisan yihiin w wax walba waa cagsi saalixiinta waxaa loo arkaa inay yihiin dad liito kuwii liitay waxaa loo arkaa kuwa hormarsan oo wanaagsan inay yihiin ninkii runlowga ahaa waa beenaale beenlihii waa runlow oo dadkii run yacni dadku waxaa loo yaqaan inuu runlow yahay miisaan wada qaldana wax lagu miisaamayaa zamankaas waa dad caqligoodu wada bedelmay waxaana ka hadlaaya umuuraha caamka ah oo loo hoos fadhiisanaya mid maangaab oon ehel u ahayn inuu ka hadlo haddii maangaab talada loo dhiibo meeshuu ku hogaaminayo waa cadda meeshuu ku hogaaminayo waa caddahayo waa la qardajeexaya oo wax badanuu ku ciyaaraya oo ku tumanaya maxaa yeele arrinkii baa waxaa loo tiiriyey cid aan mudnayn oon iska lahayn baa loo tiiriyey waxyaabaha calaamaadka qiyaamaha ka mida oo nebigu sheegay sal ly slam waxaa ka mid ah kahratu الzina ciyaada biاllaah zinadu aaday u badanaysaa zinada waa og tihiinoo waa min akbar اlkabaa'ir dunuubta la galo kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay waa min almuubiqaat toddobada waxbay halaagtaa uu yidhi nebigu sala allahu calay wasalam mid ka mida waxaa waaye azina zinadaasi way badanaysaa min calaamaati saaca waa inay zinadu badato zamankanna waa badantah aaday u badantaha ciyaadan billaah ayadoo markaa wejiyo kala duwan iyo qaabab kala duwanba loo samaynayo meelaha qaar adduunyada waxaa jira hoteello ayba ka sharciyeysan tahay zinada oo dumarka zaaniyaadka waxaa la siinayaa kaarar iyo idhikaarar lagu aqoonsado inay zaaniye tahay qofku hadduu hoteel dego albaabkaa loo soo gargaraacaya waxaa la leeyahay kala dooro dumarkan waa ninkaan rabin hadda aan u socon markaasaa la leeyahay sawirro inta loo keena leeyahay mid dooro yacnii zinadii lala xishoon maayo lala gamban maayo waxay noqota wax aad iyo aad u faafsan allah subxaanaه wa tacaalana wuxuu leey walaa taqrabu الzina inahu kaana faaxishata zinada ha u dhowaanina ha u dhowaanina waxay ka xeel dheer tahay ha sinaysanina ha u dhowaanin macnaheedu waa max asbaabaheedoo dhan ka fogowe wax alla wixii kuu sababi kara inaad faaxishadaas ku dhacdo iskaga dheero uu ka fogow zinadu way badanaysaa waxaa ka mid a calaamaatu saaca inay badato shurbu اlkhamri khamrada cabitaankeeda calaamaatu saacay ka mid tahay khamrada in la cabo ayaa badanaysa ilaa marka dambeba loo arko sharaab ama cabitaan cabitaanada ka mida haddana aaday u badan tahay in khamrada la cabo meelaha qaarna tukaanadaaba lagu iibiyaa adduunyada meelo badanoo ka mid ah bal buldaanta muslimiinta qaar ka mida waxaa arkaysaa khamrada si caadiya loo iibinayo oo lagu daray sharaabyada caabidiga ahee la cabayoo kale kookada iyo bibisiga oo kalea laga dhigay dhalo asagoo ku jiraa waxaa la soo saarayaa miisaska allah subxaanaه wa tacaalana wuxuu leeyahy faاjtanibuuh inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlأslaam rijsun min camali الshayطaani faاjtanibuuh waa qurun buu yidhi allah subxaanaه wa tacaala ee ka fogaada iskaga dheeraada taxriim qaaطica ayuu allah subxaanaه wa tacaala xarimay waxaadna og tihiin ama in badanoo adinka idinka mid ay og yihiin arrintan inay noqotay arrin faafta ciyaadan billaah waxaa ka mida min calaamaati saaca qilat اrijaali wa karat الnisaa raggu waa yaraanayaan dumarkuna waa badnaanayaan xataa yakuuna lihamsiina imra'atan qayimun waaxid ilaa konton dumara ou u sugnaado hal nin u istaaga shu-uuntooda iyo mas-uuliyaddooda konton dumara ayaa hal nin keliya haysta maamulaya macnaheedu waxa waaye raggaa yaraanaya ilaa konton dumara ay hoos tagaan hal nin eeddadiis habaryartii walaashii asiga la dhalatay eedda labaad kuwa la ilmo adeera ah rag ma jiraan rag iyaa yaraaday markaasaa nin hal nin mas-uul ka noqonaya konton dumara waxay ka mid tahay min calaamaati saaca in dumarku ay fara badnaanayaan ragguna ay yaraanayaan calaamadaasina hadda yacni saansaanteeda waa muuqataa oo marba marka ka dambaysa dumarku waa sii ziyaadayaan ragguna waa sii yaraanayaan waa min calaamaati saaca marka walaalayaal qiyaamuhu calaamado keliya inaan ka fiirino ma aha qiyaamuhu mar walba inaan u diyaargarownaa loo baahan yahay calaamadaha astaan bay noo yihiin laakiin man maata faqad qaamat qiyaamatuh hadday geeridu kuu timaado adiga qiyaamaha waa dhacay calaamadaha laga hadlayo waa qiyaamuhu weyn qiyaamaha weyn markuu dhacaayo intuusan dhicin ka hor astaanta la arkaayo wey amaa qof walboo naga mid ah goorkuu qiyaamihiisa dhacaya ilaahay baa og subxaana wa tacaala astaan nooga horraysa miyaa jira oo noola sheegaayo ama noo muujinayo inaan maalmo kadib dhimanayno maya ashkhaasteenna wax astaana maya ma laha waxaa laga yaabaa adigoo hadda sidaa u fadhiya inaad si deg dega u dhimato way dhacdaa soo maaha mowtulfaj'a wax la idhaahdaa jiro geeri kada ah qofka asigoo hadda gurigiisa ka soo baxay ayaa daqaa'iq kadib waxaa lagu celinaa asigoo meyda qofna waxaa suuragala inuu ayaan jirrado oo muddo kadib dhinto suuragal u tahay inuu dardaarmo allahu aclam wakhtigaa dhimanayso iyo sida u dhimanayso ilaahay baa og subxaana wa tacaala arrintaas waxay u baahan tahay diyaargarow mowduucanna waa mowduuc ballaaran ashraadu saaca ma aha wax hal majlis ama laba majlis ama xataa saddex majlis lagu soo koobi karo maxaa yeele waxaa jira calaamado fara badan oo waaweyn iyo kuwo fara badan oo aanan sheegin oo yaryar dhammaanna waxay ka mid yihiin astaanta iyo calaamadaha qiyaamaha intaasaan in sha allahu tacaala ku soo koobayaa jazaakum allahu khayra wallaahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin